Ururka dhalinyarada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey qaar ka mid ah qoysaskii ka barakacay magaalada Baydhabo, kuwaas oo ay saameeyeen daadadka iyo roobka dayrta. Deeqdan ayaa ka koobneyd bur, bariis, sokor, caano iyo saliid. Cabdi Jibriil Aadan Xogayaha Ururka Dhalinyarada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay deeqda.
deeq oo raashin ee dhallinyarada koonfur galbeed hasku aruuridi iyo guutaan cidiibo oo wali mahnagaane kaalin ku qaadati raashinkan wali waaye waylana miisaankan aakhir alla siinka kaw ilaahay meela raac ajar siin kubada siiyalena guutaan dhallinyaradii qaraankan ha aruuridina dabcan dhammaantiyo wali waaye si wada jiraanka mahnagaan labaatan iyo maasaada maalamood yaa wal insurinayna inguna ummad naftiyo badbaadina geekan wal ilaahay inka mahadnagaana inguna geeka nafti qayb ka mida ee gurmud una geysin Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay deeq bixinta ayaa u mahad celiyey Ururka Dhalinyarada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
waxaan rabnaa inaan meeshaan ugu mahadnaqo dhallinyarada hoggaanka dhallinyarada ee dowladda koonfur galbeed oo u istaagay in een, run ahaantii contribution iska soo aruuriyaan dadka deegaanka iyo dhallinyarada ee iska soo aruuriyaan deeq maanta boqol qoys oo raashin loogu qaybinayo ayay soo gaarsiiyeen meeshaan Ee, waxaan leenahay aad iyo aad marka hore ugu mahadsan tihiin marka labaad waxaan rabnaa dad allaale qof allaale qofkii oo run ahaantii ka qayb qaatay ee, taakuleentaaniiti ajar iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo sidoo kale idinkana waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in aad maanta aantan ku ekeenin aad sii laba jibaartaan wali ka codsaana shacabka reer koonfur galbeed meel ka siiroogan in gurmud bani aadamnimo lala deer ee koonfur galbeed guud ahaan khaasatan magaalada baydhabo dadku laha holi wali waa dad meelinka dambeyti ku roogdu ma emailaraayso dad omailarayso in adeero laha kuuli ma dadkun dadka in baahanaayaan wala in mahanagaana iddi deeqdu ha dhiibatini in ilaahay sida niig loogi una ka dhiibniya in caddeeyaan Deeqdan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka danyarta ah kuwaas oo ay saameeyeen daadadkii roobka El Niño kaasi oo ka da'ay magaalada Baydhabo.